وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala ba mahadiska le marka uhoreysa waa idin salaamaya dhammaan walaalaha imaqlaya rag iyo dumarba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu intaa kadib walaalayaal caawa waxaan u balansanay insha allahu tacaala ilaahay ina inaan wax ka nidhaahno hadii wixii ilaahay uu naga garansiiyo qofka muslimkaa ma ka qeyb qaadan karaa ciida miilaadiga ee christmaska iyo ciidaha gaalada oo dhan iyo xukunka sharciga ah ee uga aadan muxuu yahay marka ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad iskale gallado badan baana allah subxaanahu watacaala inoo galay oo ay kamid tahay inuu dad muslimiina inaga dhigay allah subxaanahu watacaalana uu inaga dhigay ummad aan ummadaha kala tabac u ahayn ee iyada taabic loo yahay nusuus fara badan ayuu nebigu ku tilmaamay meelo badanna galladaas ilaahay subxaanahu watacaala uu galay wuu noo shee noo galay wuu noo sheegay oo ay kamid tahay an in allah subxaanahu watacaala uu inaga dhigay ummad ummadaha iyaga ay taabic u yihiin oo ummaduhu ay taabic iyada u yihiin nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu maalinta jimcaha fadaa-isheeda iyo wanaaggeeda ka warramayey wuxuu tilmaamay ummadaha oo dhani inay gafeen oo nasaarana ay gaftay oo maalinta axadda ay ku aaday yahuudina ay gaftay maalinta sabtida ku aaday ilaahayna subxaanahu watacaala inagii inagu hagaajiyey galladaha allah subxaanahu watacaala ummaddan iyo fadaa-isha u galay waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka yeelay iyadoo ummadihii ugu dambeysay haddana ummadaha qiyaamaha midda hogaamineysa kuna markhaati kacaysa sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ummadda muslimiinta ku tilmaamay iyo ummadda nebi maxamed ummatan wasata litakunuu shuhadaa-a cala annaas inay ummadaha kuwa kumar mid ku markhaati kacaysa oo ummadaha ku markhaati kaca ay noqoto xaggana dhexdhexaada oo allah subxaanahu watacaala uu u doortay inay ummadaha dhexdhexaad u noqoto ummadda noocaasa ilaahay subxaanahu watacaala hadduu inaga dhigay oo inagu sharfay waxaa la doonayaa qofka muslimka ahi mar walba inuu qalbiga ku haya arrintaas oo uu ogaado ummadaha iyo bay-aadka iyo diinaha kale inay isaga taabic u yihiin oo la doonayo in isaga lagu daydo laakiin uusan isagu noqonin mid ku dayda oo imactana nusuus aada u fara badan baa sharcigu ku reebay ilaahayna subxaanahu watacaala ku xarimay in gaalada la isu ekeysiiyo oo lagu daydo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankana waa uga hadlay sunnadii nebi maxamedna way ka hadasho way qaadaa dhigtay ummadda muslimiintuna way ku ijmaacday oo in aan gaalada la isu ekeysiin karin oo lasla shabihi karin cibaadaadkooda iyo caadaadkooda toona waa masala intaasoo dhan ay tanaawaleen oo ka hadleen weye aayad qur-aana ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu lyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi lqowma aldaalimiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala war kuwii alla rumeeyeyow laa tattakhiduu lyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaaraha ka dhiganina awliyaaa kuwa gacala oo gacal iyo sokeeye iyo kuwa aada macnaha aada isxijisaan ha ka dhiganina ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala bacduhum awliyaau bacdin barkood barka kale ayay gacal iyo sokeeye iyo ehel u yihiin idinku ha ka dhiganina waman yatawallahu minkum fa inahu minhum ciddii ka gacal dhigata ee iyaga isu ekaysiiso ka gacal dhigata iyaga ayay ka mid yihiin buu leyahy allah subxaanahu watacaala ilaahayna ma hanuuniyo qoom dhaalimiina allah subxaanahu watacaala ma hanuuniyo alimaamu dahabi markuu tilmaamahaya aayadda isagoo ka hadlahaya wuxuu leeyahay culimmada muslimiintu waxay yidhaahdeen muwaalaadka gaalada waxaa ka mid a atashabuhu bihim in la isu ekaysiiyo oo ad gaaladii ama cibaado ahaan ama caado ahaan ama dhaqan ahaan isu ekaysiiso waxay ka mid tahay min muwaalaatihi muwaalaadkuna waa xaaraan waana lagu gaaloobi waxaa laga yaabaa adigoo gurigaagi jooga gaalna aan waxba tarinin gacanna u geysanin isu ekaysiin aada isu ekaysiisay ama cibaadadiisii ama caadadiisii aada shabahday in islaamnimadaada dhaawac weyne kusoo gaaro ood ku gaalowda baa dhici karta sidaa darteed bu wuxuu leeyahay hadalkaan soo tilmaanay alimaamu adahabi wa min muwaalaatihim atashabuhu bihim wa idhaaru acyaadihim baa kamida buu leeyahay muwaalaadkooda in la isu ekaysiiyo oo laiska la isku shabaho cibaado iyo caado labadaba iyo wa idhaaru acyaadihim iyo ciidahooda iyo munaasabaadkooda inuu qofku muujiyo oo uu macnaha soo idhaariyo oo banaanka usoo bixiyo ayaa ka mida buu leeyahay muwaalaadkooda ilaahayna wuxuuna amray buu leeyahy subxaanahu watacaala inaan qarino oo caadaadka iyo dhaqamada gaalada ayna wadamada muslimiinka iyo bulshaadka muslimiinta ayna ka dhex muuqanin oo qofku waxaa la doonayaa waddan islaam hadduu joogana inuu ku dadaalo inay caadaadkoodu dhintaan oo ay baaba-aan oo ayna soo muuqanin mujtamaca iyo ummaddana ayna usoo daahirinin haddii waddan gaalo iyo meel kale uu joogana lama doonayo isagu soo daahirideeda iyo soo saaritaankeeda inuu ka qeyb qaato wuxuu leeyahay marka shiikhu isagoo hadalkii sii waday qofku hadduu isu ekeysiiyo gaaladii oo cibaadaadkoodii iyo caadaadkoodii iyo iidahoodii iyo munaasabaadkooda uu muujiyo oo qofka muslimku ahi falo wuxuu ugu kaalmeeyey gaaladii inay caadaadkooda iyo munaasabaadkooda daahir noqdaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ahi wan wanaagsan markuu ka hadlayey oo fii suurati lfurqaan aakhirkeeda allah subxaanahu watacaala muslimiinta wan wanaagsan iyo sifaadkooda laga warramahayey wuxuu ilaahay kusoo daray subxaanahu watacaala waladiina laa yashhaduuna zuura kuwa zuurka iyo macnaha munaasabaadka gaalada aan xaadirinin ilaahay subxaanahu watacaala ammaantii dadka muslimiinta wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama sifaadkaa markii laga warramahayay waxaa ka mid ahayd waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilaqwi maruu kiraama kuwa sifaadka cibaad uraxmaanka waxaa weeye oo ka mid a kuwa aan zuurka xaadirinin jamaaca min asalafka mujaahid kalimaam lmujaahid wagayrihi waxay ku fasireen zuurkaas acyaad lmushrikiin bay ku fasireen acyaad lmushrikiin iyo gaalada acyaadooda ayaa ka mid ah marka waxaa la doonayaa in laiska ilaaliyo oo aadan zuur iyo macnaha wax dulmi aadan ka qeybgelin baa qofka muslimka la doonayaa inuu iska ilaaliyo sunnada nebiga haddii aan wax ka soo qaadano nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuu tilmaamay ummaddan muslimiinta ah inay gaalada ku dayan doonaan wuuna reebay nusuus fara badan ayuu nebigu ku tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayhi in dadku gaaladii wadooyinkeeda ay raaci doonaan waxaa ka mid a nusuusta uu nebigu ku tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayhi can abi waaqidin ilaysi radia allahu tacaala canh anahum kharajuu can makata maca rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam ilaa xunayn qaala wa kaana lilkufaari sidratun yackifuuna cindaha wa yucalliquuna biha aslixatahum yuqaalu laha datu anwaad qaala famararna bisidratin khadraa'a cadiimatin qaala faqulnaa ya rasuula allahi ijcal lanaa datu anwaad faqala rasul lah sal ly slam allahu akbar qultum waladii nafsii biyadihi kama qaala qowmu muusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha qaala inakum qowmun tajhaluun inaha inahaa lasunan latarkabuna sanana man kana qablakum sunatan sunatan o kama qala sal slam wuxuu leeyahay saxaabiga abiwaaqidna leysi nebiga ayaan raacnay oo makaan ka baxnay anagoo xunayn u soconna waa nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyhi markii fatxu maka nebigu uu furtay oo fatxu maka ay dhacday waa isagii ku duulay xunayn iyo daaif iyo xaggaan u duulay xunayn bay aadeen oo ree hawaazin iyo ree hakiif ay kula dagaalamayeen saxaabadiiyo nebigu intay waddada sii hayeen bu wuxuu leeyahay saxaabigaasu riwaayaad kale xadiidka waxay tilmaamayaan wa naxnu xudathaau cahdin bikufrin annagoo macnaha gaalnimo ku dhow oo hadda soo islaamna ilaan markay ku islaameen wuxuu leeyahay saxaabigu gaaladu waxay lahaayeen mushrikiintii macnaha maka iyo xunayn inta udhexaysa deganaa ama kuwii qureesheedba geed weyn oo gob ah oo ay maryaha iyo calalada iyo waxa ku xirtaan oo ay barakaystaan oo ay macnaha ay caabudaan bay lahaayeen markaas wuxuu yidhi waxay ku xihan jireen hubka iyo waxyaalahaasay ku xihan jireen oo ku barakaysan jireen datu anwaad baana la ohan jiray markaasa waxaan soo marnay buu yidhi anaguna geed gob ahoo cagaaran oo aada u weyn baan soo marnay markaasa waxaan yidhi nebi allow annagana ma datu anwaad noo samaysay gaaladuba waa leeyihiin ninkaas saxaabiga weli xawshii waa ku cusub tahayo tawxiidkii weli si fiican oo macnaha la doonayey uma aanu fahminin oo isagaaba tilmaamaya wanaxnu xudathaau cahdin bikufri markaasu wuxuu yihi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi qultum waladii nafsii biyadihi ilaahay baan ku dhaartay wa fii riwaayatin allahu akbar waxaad tidhaahdeen allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye qowmkii nebiyullaahi muuse waxay yidhaahdeen oo nebiyullaahi muuse markii ilaahay subxaanahu watacaala uu fircoon iyo daaqiyadii ka badbaadiyey oo ay ilaahay subxaanahu watacaala unta ka badbaadiyey oo badi loo kala dhambalay ay birigii inta macnaha u baxeen ay badbaadeen oo ay ilaahay uu ka ka goriyey gaaladii bedele ilaahay ay ku shukrin lahaayeen bay nebi maxamed nebi muuse waxay yidhahdeen ijcal lanaa ijcal lanaa ilaahan oo waxaad noo samaysaa asnaam iyo sarmiye aan caabudno noo samee saxaabadii nebi maxamedna markii shirkigii iyo gaalnimadii iyo wixii ilaahay subxana watacaala qeybtoodan saxaabadii nebi maxamed oo dhan maahane waxaa sheegaya raggii la midka abuuaqri leysi oo kale iyo saxaabadii xudathaau cahdin ahaa oo markaa maka kusoo islaamay iyadooba riwaayaadka qaar kamida ay tilmaamayaan xitaa nebiga iyo saxaabada markaa inay la socdeen quraysh qeybo kamid oho weli islaaminin saxaabada loo jeeda aan tilmaamaynaa hadda maaha saxaabadii qudamadaha ansaar iyo muhaajiriin iyo maahane waa raggii macnaha tulaqada ahay ee maka kusoo islaamay ama nebiga la socday iyagoon weli islaaminin markaasuu nebigu waxay yidhaahdeen nebi allow annagana maa gob geed a noo samayso baan barakaysano markaasuu nebigu wuxu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi waxaad tidhaahdeen nabiyullaahi muuse qoomkiisu waxay yidhaahdeen ilaah noo samee sidaa iyaguba ilaahay u leeyihiin markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay arinka nbi reer bani israa'iil iyo ahlulkitaabkii ay la yimaadeen ummaddaana inay la imaan doonto raaci doonto markaasuu wuxuu yidhi innahaa la sunan tani waxaa weeye waa sunnooyinkii iyo waddooyinkii ummadihii hore waadna raacaysaan ummadihii hore sunnooyinkoodii iyo waddooyinkoodii xabad xabad baad u raacaysaan marka waxay taasi tilmaamaysaa xadiidkaasi tilmaamaya in ummadihii hore iyo gaaladii iyo mushrikiintii iyo yuhuud iyo nasaaro waddooyinkeedii muslimiintu raaci doonaan ay ku dayan doonaan xadiid kale cabdullaahi bnu cabaas alimaam xaakim iyo keyrka ay soo saareen wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayhi latarkabunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low xataa low ana axadahum dakhala juxra dabbin ladakhaltum waxataa low ana axadahum jaamaca imra'atahu biariiqi lafacaltumuuhu xadiidkana wuxuu tilmaamayaa si aada u daran oo aada khatar u ah inaynu ugu dayan doonno oo weliba afcaashii iyo ficiladii lala dhuuman jiray oo la qarsan jiray haddii ay iyagu banaanka soo dhigaan inaguna banaanka inaan soo dhigayno so calam iyo mucjize min mucjizaati nebiyi kuma jirta xadiidka oo nebigu arintuu tilmaamay maanta daahir ma ahna ma muuqato nebigu wuxuu leeyahy salawaatullahi wasalaamu calayhi waad raaci doontaan waddooyinka ummadihii idinka horreeyey taaka taako iyo dhudhundhudhun baad u raaci doontaan xataa haddii mid iyaga ka midii uu galo maansalugoley godkeed waad ka dabagelaysaan idinkuna waad gelaysaan wuxuu leeyahay alimaam xaafid ibn xajar markuu xadiidkan sharxayay fii fatxi ilbaari munaasabadda uu nebigu u doortay godka abeesada ama maansalugoleyda ee ciriiriga ee qarmuun maxay tahay wuxuu leeyahay sababtu waxa weeye nebigu halkaa wuxuu tilmaamayaa si daqiiqa inaad ugu dayan doontaan ummadaha oo maadaama godka abeesada oo qarmuunaa oo ciriiriga ahaa aada ka dabagelaysaan si aada u daran wax kastoo ay la yimaadaan baad la imaanaysaan buu ka wadaa baalbuu nebigu arrintaas tilmaamaya nebigu arrintii mid ka daran buuba sii tilmaamo wuxuu yidhi xataa haddii mid iyaga ka mid yihi xaaskiisa uu ugu galmoodo waddada idinkuna waad samaynaysaan sida la ogyahay waxyaalahaasoo kale waa waxyaalaha la qariyo oo guriga lala galo oo albaabada lala soo xirto oo nalalka loo dansadaa xitaa laakiin hadday gaaladu sameeyaan oo banaanka soo dhigaan idinkuna waad soo dhigaysaan maanta waxaan umalaynaya arrintaa in laga dharagsan yahayo ay shay daahir ahoo muuqdo tahay qofka muslimka waxaa la doonayaa arrinkaa nebigu waaqic uu ka waramay oo dhacayo qofka muslimka inuu macnaha uu dhacayo weeye laakiin macnaheedu ma aha sharcigu inuu taqriirinaye macnaha uu nebigu arrimaha inta u tilmaamay oo u tilmaamay haddana inaan ku dayan doono sharcigu haddana u reebay waan tilmaami doonaa insha allahu tacala waxa qasadka laga leeyahy sideedana waxyaalihii ummadihii hore lagu dhaleeceeyey iyo xumaantii ay la yimaadeen haddii sharcigeenu yidhaahdo idinkuna waad la imaanaysaan macnaheedu ma ahan inay inoo banaan tahay waa reebitaan iyo reebitaan iyo nahyi la iska nahyinayo weeye oo waxyaalaha shaygu inuu xaaraam yahay lagu ogaado waxaa ka mid a ummadihii hore in lagu dhaleeceeyey xaggana la tilmaamay min ashraat asaaca inuu ka mid yahay xaggana ummadda la yidhaahdo waad la imaanaysiin arrimahaas o dhan waxay keenayaan arrinkaasi inuu noqdo shay manihi oo la iska reebay oo xaaraam ah xadiid kale wuxuu tilmaamaya nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyhi isagoo tilmaamaya in qofka muslimka la doonayo waxba inaanu gaalo uga dayanin yahuudiya nasaaro halab nin la yihahdo radi allahu tacala anhu saxaabadii kamid ayaa wuxuu leeyahay nebiga ayaan weydiiyey can tacaami nasaara gaalada cunadeeda oo waxyaalaha ay cibaadadooda iyo munaasabaadkooda iyo u qalaan weeye markaasuu nb wuxuu yihi nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh laa yakhtalijanna fii sadrika tacaamun daaracta fiihi nasraaniya alimaam ibn maajah iyo keyrkii waa xadiidkaa soo saaray waa xadiid xasana weeye waxa weeye xadiidka macnihiisu laa yakhtalijanna fii sadrika ay laa yataxarakana fii sadrika shayun min alriibati washaki laabtaadayay ku socsoconin oo shaki iyo ismoodsiis iyo ku noonoqosho yay laabtaada iyo qalbigaaga midna geline wax allaaliya wixii na nasaaro aad ku shabahayso oo aada isaga adkaynayso ma- wixii aad ku shabahayso o dhan laabtaada ka gooyo ka tag weeye wa macnaa daaracta ay shaabahta daaracta waxaa laga wadaana waxa weeye aada uga macnaha ku shabahayso o ugu ekaanayso marka waxaa la doonayaa qofka muslimka wax kasta dhaqan kasta iyo caado kasta iyo xaalad kasta oo uu gaal ku shabahayo qofka muslimka waxaa la doonayaa inuu isaga tago bal waxay culimmadu tilmaamayaan shaygu haddii isagoo mubaaxa fii shariicatina haddii uu u noqdo caado iyo dhaqan ama calaamad gaalada u noqdo inuu xaaraam isu bedelayo sanadii ku macnaha toddoba boqol hiji sanadkii toddoba boqolaada hijrada mise toddoba boqol iyo adigu wixii ka dambeeyey baa boqorkii xukumay sham ayaa gaalada wuxuu ku laazimiyey dimiyiinta ahaa ee yuhuudiya nasaaradii deganaa dhulkaas ee muslimiinta ku hoosnaala ayaa wuxuu ku laazimiyey inay qaataan cimaamado cagaaran oo calaamad ay muslimiinta uga socnaadaan oo lagu garta ayuu uga dhigay alimaamu dahabi kitaabkiisan tashbiihu lkhasiis biahli lkhamiis markuu ka hadlayay wuxuu tilmaamay arrinkaasi bimujaradi ay calaamo u noqotay gaalada cimaamada cagaarani inay cimaamada cagaarnayd ee banaanayd ee weliba nebi maxamed mararka qaarkood uu qaatay ay xaaraam tahay oon la qaadan karinin sidaa darteed wuxuu leeyahay maanta ruux muslima oo jooga meesha gaalada ay calaamada ugu tahay cimaamada cagaarani waa ka xaaraam inuu qaato umana banaano cimaamada cagaaran sidaa darteed maxaad moodaa shay markoodii horeba iyaga caado u ahaa ama iyagu ay gooni la ahaayeen ama cibaadaad caadaad cibaadaadkoodii iyo caadaadkoodii munaasabaadkoodii ka tarjamaya taas waxaa la doonaya qofka muslimka inuu aada uga fogaado xadiid kale nebigu wuxuu tilmaamaya salawaatullahi wasalaamu caleyhi oo imaamu albukhaari iyo keyrka ay soo saareen can abi saciidin alkhudriyi nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyhi inuu yihi latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low salakuu juxra dabbin lasalaktumuuh qulna ya rasuula allahi alyahuuda waannasaara qaala faman nebigu wuxuu leeyahy salawaatullahi wasalaamu caleyh waxaad raaci doontaan sunnooyinkii iyo wadooyinkii ummadihii idinka horreeyey taaka taako iyo dhudhundhudhun baad u raaci doontaan xataa haddii ay galaan maansalugaleed wadadeed hadday maraan idinkuna waad raacaysaan oo waad ka dabagelaysaan buyuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh markaasaa nebiga la weydiiyo waxa liyihi nebi allow ma waxaad ujeedaa yahuud iyo nasaara miyaad ujeedaa markaasu wuxuu yihi faman yaa cid kaloo loo jeeda cidda kaloon ujeedaa maxay ta xadiidka laf macnihiisoo kale oo abu hureyra uu soo saaray imaam albukhaari iyo keyrkiisna ay wariyeen sidaasoo kale wuxuu nebigu tilmaamaya laa taquumu asaaca xataa ta'khuda ummatii biakhdi lquruuni qablaha shibran bishibrin wadiraacan bidiraac faqiila ya rasuula allahi kufa kafarisa waruum nebigu wuxuu yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi saacadda iyo qiyaamadu qumi mayso dhici mayso ilaa ummadaydu ay marto oo qaadato ummadihii hore iyo quruuntii hore wadooyinkeedii iyo dhaqamadeedii taaka taako iyo dhudhundhudhun markaasaa waxaa la yidhi nebi allow reer faris iyo reer ruum miyaad ujeedaa markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi waman innaasu ilaa ulaaika dadku in kuwaas aad sheegteen maana ma dad kalea jira oo dad kale iyo ummad kale miyaa jirta buu yihi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi waxay leeyihiin culimmadu wuxuu u yidhi maadaama markaa dowladihii iyo ummadihii markaa carabi ay taqaanay ama jaziiratulcarab iyo soonaheeda laga yaqaanay ama dowladihii adduunka ugu waaweynaaba waxay ahaayeen reer furus iyo reer ruum bay ahaayeen marka sidaas wuxuu nebigu u yihi salawatullahi wasalaamu calayhi ma waxaa jira iyaga cid aan ahayn baa jirta axaadiistaas macnahooda aan tilmaanay dhammaantood waxay faa'iideynahayaan in ay arrintu xaaraam tahay sheikhulislaam ibnu taymiya markuu ka hadlahayey axaadiistaa sharaxayay wuxuu leeyahay wahada kuluhu kharaja minhu makhraja alkhabari can wuquuci dalika wadami liman yafcaluhu kama kana yukhbiru cama yafcaluhu annaasu bayna yaday saacati min alashraaqi walumuuri almuxaramaati faculima ana mushaabahata hadihi اlummati alyahuuda waاnnasara kafarisa waruum mima damahu allahu warasuluhu wahuwa almaطluub wuxuu leeyahay shiikhu raximah llahu tacaala axaadiistaas iyo nusuustaasi dhammaantood waxay ka soo baxeen oo ay ku yimaadeen ka waramid uu nebigu ka waramayo arrinkaasi inay dhacayso oo xaaladaasi xaalad imaanayso oo dhacaysa ay tahay uu nebigu ka waramayo ayay macnaha kusoo baxeen oo ka waramayaan buu leeyahay iyo caayitaan iyo dhaleecayn nebigu uu dhaleecaynayo caayahayo cidda arrimahaas samaynaysa gaalada ku dayanaysa sida nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyhi uu ahaa mid uga warama waxay dadku samaynayaan qiyaamada ka hor oo calaamaadka qiyaamada ka mid ah ee ah arrimaha sharcigu uu diiday oo xarimay sidaa darteed baan waxaan ogaanaynaa buu leeyahay gaalada oo la isu ekaysiiyo oo arrimaha nebigu uu tilmaamay iyo waddooyinka la isaga ekaysiiyo sida reer furus iyo reer ruom in ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu wuxuu caayay oo xarimay oo manciyey waana waxa aan doonayno oo nusuusta u keensanay buu leeyahay sheikhu raximah llahu tacaala marka nusuusta macnaha sharcigu wuu reebay oo wuu macnaha w wuu ka warramay inay dhacayso warramitaanka uu ka warramay macnaheedu ma ahan in la yidhaahdo waa waaqic dhacaya marka in la iska reebo macno ma samaynayso su-aashaas iyo shuubada imaan karta laftigeedu shiikhu ka ka jawaabaya wuxuu leeyahay walaa yuqaalu faida kana alkitaabu waasuna qad dalla cala wuquuci dalika فما فائدة النهي عنه لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال, لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعثه الله بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها wuxuu leeyahay shiikhu lama oranayo haddii kitaabka iyo sunnaduba ay tuseen arrimahan inay dhacayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala wacdigiisi wuxuu yidhi waa dhacayaanna isma bedelaan nebi maxamedna waa sidoo kale oo wuxuu ka warramay inay dhacayaan waa dhacayaan marka haddayba kitaabkii iyo sunnadu ka warrameen inay dhacayso gaalada lagu dayanayo faa'iidada ku jirtaa maxay tahay in aan la iska reebo oo sharcigu yidhaahdo lama samayn karo oo waciid iyo ciqaab iyo laga ratibo maxay tahay faaidada ku jirta lama oranayo buu yidhi sababtoo ah waxa weeye buu leeyahay kitaabkiiyo sunnadu sidoo kale waxay tuseen ummadan qeyb ka midihi inaysan ka zuulaynin xaqa inay haysato mutamasikatun bilxaqi aladii bacatha allahu bihi moxamed xaqii saxana xaqii caddaa ee ilaahay nebi moxamed la soo diray ummadan qeyb ka midihi inay ku dheganaanayso aysan ka foqaynin baa nebigu sheegay salawaatullahi wasalaamu caleyh kitaabka ilahayna ka warramay ilaa qiyaamadu ka qumto wuxuu kaloo ilaahay ka warramay subxaanahu watacaala ummadda nebiyullaahi moxamed inaysa baadi ku kulmaynin sidaa darteed wuxuu leeyahay reebitaanka la iska reebay reebitaanka la iska reebay arrimahaas la iska reebaye gaalada in lagu daydo waxay tahay badin la badinayo daa'ifada ayadaa ee xaqa ku dhegeyso la badinayo iyo iimaankeeda in la sugo ilaahay baan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala daa'ifadaas xaqa ku dhegan ilahay inuu naga yeelo subxaana watacala oo nagama dhigo xadiid kale oo nebigu uu tilmaamayo salawaatullahi wasalaamu caleyhi wuxuu tilmaamay can ilmustawrid ibnu shadaad rasuulku inuu yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi laa tatruku hadihi alumma shay-an min sunani alawaliina xataa ta'tiihi ummaddaani ummadihii hore dhaqamadoodii wax kamida ka tegi mayso ilaa ay la timaado maanta waxaan umalaynayaa arrimahan waa ka dhareegsannahayo dadka muslimiinta ahaa iyo dhalinyaradii iyo da-yartii waxaad arkaysaa t v-gaasaa gaal laga arkayaa wuxuu sameeyo unbaa la samaynayaa maalin dhaweyd baan waxaan la kulmay nin dhalinyaro ahoo yar oo dhalinyaradaas labaatanka meelaha jirta ah surweel jeenis ahoo jeexjeexan oo rifrifan oo aada moodeysid inuu inta geed qodaxle kula dhex lugeeyey wada meel kasta qodaxi ka goostay aada moodeysid maaqaan dadka remiiga ayaa yaqaaniye geed cadaal la yidhaahdo waxaa jira geedaha qabsada dharka oo dharka aada u googooye suwel jeniso hadda cusub oo usoo gaday moodeysa un un la saa loo tifay ba waxaan ku yidhi adeerow suweelkan meel baad kasoo qaaday maxaa waxaan see see wax kaa yihi ma dhar la-aan baa ku hayso maxaa dhacay oo waan weydiiyo salaada ma ku tukatayo ma wuxuu yihi adeer de suweelka waaba qaali weye intaasoo lacaan kasoo bixiye maxaa kuu kalifay baan ku yidhi marka in aada maradan jeexjeexan soo gadato may waa fashian iyuu yidhi yo cabbaar marka hadal ku celceliya nin la socday baa hadlay oo wuxuu yidhi sheikhi ninkaanu iyo adeer been kuu sheegine nin gaalaho cayaartooy oo hebel la yidhaahdaa dharkaan qaatay isaga baa looga dayanaya maanta halkaasaan muslimiintii iyo da-yarteenni maraynaa marka waxaa la doonayaa arrimahaas da-yartay in aada loogala dagaalamo oo laga hortagaa la doonaya waxaa ka soo arooray min a soo arooray min xadiidi xudayfata ibn lyaman iyo cabdullahi bn cumar cabdullahi bn cumar bn khataab radi allahu tacaala anhu canhuma nebigu inuu yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qolo ninkii isu ciddii isu ekaysiiso isku shabahda iyaga ayu ayuu ka mid yahay xadiidkaas macno weyn buu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay shekhulislaam taymi markuu xadiidkaa sharxayey وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم wuxuu leeyahay xadiidka daahirkiisa xaaladihiisa midda ugu yari waxaa weeye qofka muslimka inay xaaraam ka tahay inuu isu okeysiiyo gaalada isu okeysiintaas ama cibaadaad iyo caadaad ha noqoto ama dhaqan iyo qaabladiska ha noqoto noocay dooniba ha noqotee waa xaaraam inuu qofka muslimka isu okeysiiyo gaalada oo xadiidkaasi macnaha ugu yar oo kutusaya waa inay xaaraam tahay arrintaasi ku leeyahay daahirkiisu haba ku tuso wuxuuba daahirkiisu kutusaya xadiisku daahir ku yahay buu ya leeyahay in uu gaaloobayo qofka isu ekeysiya gaalada oo daahirulxadiid wuxuu kutusayaa in qofkii gaalada isu ekeysiiya uu ku gaaloobayo isu ekeysiintaas wuxuu la mid yahay buu leeyahay xadiidku qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa inahu minhum qofkii gaalada ka gacal dhigto ka weli dhigta iyaga ayuu ka mid yahay sida muwaalaadka gaalada iyo kaalmadeeda iyo ugargaarideeda muslimiin looga gargaaro la garab siiyo loogu gaaloobayo oo qofku diinta uga baxayo buu xadiidkanina wuxuu u tilmaamayaa buu leeyahay shiikhu in qofkii gaalada isu ekeysiiyaa isaguna sidoo kale uu ku gaaloobayo xaaladdu ma sahla waa xaalad gaalnimo taagane ilaahay subxaanahu watacaala hana badbaadiyo wuxuu la mid yahay buu leeyahay shiikhu isagoo hadalkii sii wada وهو ما نظير ما سنذكره إن شاء الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة فهذا يحمل فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر, في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك وبكل حال فهو يقتضي التشبه به فهو وبكل حال فهو يقتضي التشبه به بعلة كونه تشبيها شيخ سوى هذا الكسيوة وحو ليه حديث كان وحو كانون لمد يهي أرنك أنك الشيخ دون عبد الله بن عمرو العاص أو أورنجري qofkii gaalada dhulkeeda dhistoo dega oo sameeya waxay sameeyaan iidahooda iyo macnaha munaasabaadkooda isuna ekeysiiya ilaa uu ka dhinto iyaga unbaa maalinta qiyaamo lala soo xashrin oo qiyaamada waxaa la keenin isagoo iyagii ka mid ah wuxuu leeyahay arrinkaasi waxaa laga yaabaa in waxaa lagu xambaari karaa tashabuha mutlaqa ahe qofku cibaado iyo caado si mutlaqa gaalada uu isugu ekeysiiyo haddii xitaa taa lagu xambaaro wuxuu kaloo waajibinayaa isu ekeysiinta xitaa qaybaheeda iyo afraaddeeda iyo noocyadeeda nooc kastoo ka midii inuu xaaraam yahay oo aan la banaanayn qofka inuu macnaha isu ekeysiiyo haddii lagu xambaaro wuxuu kaloo lagu xambaari karaa inuu iyaga kala mid yahay lagana soo kulminayo qadarka iyo qeybta uu isaga ekeysiiyey hadduu gaalnimo isaga ekeysiiyey haddee gaalada lala soo dhaqankii gaal gaal isagoo gaalaha lala soo xashrin oo lala keeni wabitaali haddii bilmunaasaba haddii aada isaga ekeysiiso cibaadaadkoodii ama munaasabaadkooda munaasabaadka cibaadaadkooda matala haddaad isaga ekeysiiso ilaan cibaad munaasabadaani waa shicaarun can kufrin weeye sidaan tilmaami doono shicaarkii kufriga haddaad isaga ekeysiisana kufriga qof isaga ekeysiiyey baa tahay kufriga haddaad isaga ekeysiisana waxaa aakhare lagu keenin adoo gaalaho gaalaa lagula soo lagula soo jamcin haddii aadan ka toobad keeninin sidaa darteed wuxuu leeyahy fain kaana kufran aw macsiyatan aw shicaaran lilkufri aw lilmacsiyati kaana xukmuhu kadalika wuxuu isaga ekeysiiyey hadday gaalnimo tahay ama macsiyo tahay ama shicaar iyo calaamad macsiyo ama gaalnimo ay tahay xukumkoodu xukunkiis xukunkiis wuxuu noqonaya xukumkooda oo kale marka xaaladdu ma sahlana waa in aada la isaga ilaaliyo arrimahaas intaa haddii aynu tilmaanay gaalada in la isu ekeysiiyo si mutlaqa in sharcigu uga digay xaaraamna ay tahay khaas ahaan cibaadaadkooda iyo caadaadkooda iyo munaasabaadka acyaadda in la isaga ekeysiiyo nusuus khaasaha ka digtay oo cumuumkaas guud sharcigu kuma ekeysane arrintii muhiimadda ay leedahay khatarta ay leedahay si khaasa ayay nusuusta uga digtay in iidaha gaalada lagu lagu daydo oo la shabaho iidoodkooda oo munaasabaadka iidooda laga qayb galo ama la shabaho nebigu salawatullahi wasalaamu caleyhi aada buu uga digey sharciguna meel adag buu ka istaagay munaasabaadka ciidahana sharcigu aada iyo aada buu u ilaaliyey oo munaasabaadkii gaalada in sharcigu meesha ka saaro oo la diido oo macnaha sharcigu reebo kuwa sharciga islaamku uu ogol yahayna uu jideeyo ummaddana saa lagu tarbiyeeyo nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyhi markii ugu horreysay oo madiine tegay ba arrintaas u dhaqan geliyey oo nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyhi markuu madiine tegey caadaadkoodii gaalada ay uga dayanayeen ama jaahiliga ahaa meeshuu ka saaray iyo cibaadaad macnaha munaasabaadkoodii oo nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyhi wuxuu u jideeyey wixii sharcigu ogolaa sidaa darteed waxaa kale oo iyaguna waxyaalaha sharcigu reebay ka mid a ilaan ciidda markii la tacriifiyo waa shay kasta oo soo noqnoqda oo ama farax farxad la soo noqnoqda ama murug iyo tiiraanyo la soo noqnoqda awowgaa markuu dhintay haddii aada sanad walba xusuusato oad xusuustiisa soo celiso oo aada xoolo u qasho ama xoolabaha u qalina aada inta qolka isku soo xirto aada is-oohiso sanadkii dambe markuu dhintay sanad walba markuu dhintay oo kale ciid baad ka dhigatay waana ciid jaahiliya weeye waxaa kaloo la mida meesha munaasabaadka gaalada isugu yimaadaan ama qabriyada oo kale oo sanawiyan la isugu imaanayo ama qabiilku uu leeyahay oo geed lagu ballansan yahay oo xoolo lagu qasho oo sanadkii mar walba lasoo wareego oo geedka ma ahna geed kale aan la fadhiisanaynin qabaailkan koonfurtay aada ugu badan tahay arrintaa iyaguna waa min alacyaad weeye oo waa xaaraam weeye nebiga salawaatullaahi wasalaamu caleyhi ciidda makaaniga iyo midda zaanamaaniga ee jaahiliga ah gaalada looga dayanaya labadaba sharcigu meel adag buu ka istaagay haabit ibnu daxaak wuxuu leeyahay nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyhi nebigu u yimid wuxuu yihi wuxuu yihi nin baa wuxuu ku nadara rajulun calaa cahdi rasuuli llahi sal ly slam an yanxara bibawanata an yanxara ibilan bibawana faata nabiy sal ly slam faqaala inii nadartu an anxara bibawana faqala rasul lah sal ly slam hal kana fiiha wathanun min awthaani ljaahiliyati yucbad qaala la qaala hal kana fiiha ciidun min acyaadihim qaala la faqala rasul lah sal ly slam uufi binadrik فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم wuxuu leeyahay saxaabigaasi nin baa xilligii nebiga iyo cahdigii nebiga wuxuu ku nadray inuu meesha bawaano la yidhaahdo xoolo ku qalo kadibna nebiga ayuu u yimid oo wuu weydiiye wuxuu yihi nebi allow waxaa nadar iyo shardi ku galay meesha bawaano la yidhaahdo inaan xoolo ku qalo nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyhi wuxuu raadinayaa arrinka ninkaani wuxuu u doortay micillad uu u doortay oo milicsanahay baa jirta mise waa wax isaga soo dhacay oo sudfo ah markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayhi meesha bawaano la yidhaahdo sanam asnaamtii jaahiligoo la caabudi jiray ma yaallay maya buu yihi nebi allow waayahaye ma jirtaa ciid iyo kulan gaaladu sanadka ay ku kulmaan oo jaahili ku kulmi jiray ma ma jirtaa meeshaas maya markaasuu nebigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh nadarkaaga oofi xadiidka laftigiisoo kale waxaa tilmaamaya maymunata bintu kurdam ibnu sufyaan can abiha markii macnaha gabadhaas baa aabaheed ka warinayso waxay leedahay nebiga salawaatullaahi wasalaamu caleyhi aabbahay baan maqlayey oo weydiiyey aabahe aabahaya weydiiyey nebiga salawaatullaahi wasalaamu caleyhi arrinkaasoo kale oo meel shabawaano la yidhaahdo ama meel kale inuu xoolo ku qalo markaasuu nebigu wuxuu weydiiyey salawatullahi wasalam caleyh hal biha wathanun aw ciidun min acyaadi aljaahiliya war meesha ma sanam baa yaalay mise kulan iyo ciid ciidihii jaahiliga ka mid a meesha ma lagu qaban jiro ma ka jirtay nebigu markaasu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi maya markaasuu nebigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi oofi nadarkaaga wuxuu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya markuu xadiidkaa sharaxayay kitaabkiisa iqtidaa siraat almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim wuxuu leeyahay wahada nahyun shadiidu can an yafcala shay can an yufcala shayun min acyaadi aljaahiliya calaa ayi wajhin kana wa acyaadu alkufaari min alkitaabiyiina walumiyiina fi diini lislaami min jinsi waaxidin waxaa laga yaabaa qolyo inay isweydiiyaan oo yidhaahdaan xadii labadan xadiis aan akrinay nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu diiday waa jaahiligii mushrikiinta qureysheed weeye acyaadoodii laakiin nimankan ahlulkitaabka yahuudiya nasaarada sharcigu xaaladahooda wax badan buu kasoo reebay gowracoodii iyo waxay qaleen baa la cuni karaa baa la yidhi gabdhahoodii baa la guursan karaa sharcigu wuxuu u ogolaaday muslimiinta inay ku hoos noolaadaan iyagoo gaaladooda jizyana ay bixiyaan baynamaa aan mushrikiinta loo ogolayn mushrikiinta guurko naagahooda lama guursan karo oo xoolahay qaleen lama cuni karo oo lama ogola in jizye laga qaado calaa aqwaal calaa ra'yi bahdi bacdi ahlilcilmi in jizye laga qaado lama ogola ima sayf wa ima alislaam war marka gaaladii mushrikiintahay nebigu ka hadlahayay iyo kuwani masina maxaad u simaysaan in la yidhaahdo oo xoogaa waa kala duwan yihi soo maahan nebigu shiikhu isagoo arrintaa ka jawaabaya wuxuu leeyahay arrinkan isaga ahi waa nahyi aada u daran oo uu sharcigu reebahayo in la sameeyo wax un ka mida caadaadkii iyo macnaha ciidihii jaahiliga noocay dooniba ha noqdaan ama mid makaani iyo meel boosa ku xiran ha noqoto ama ha noqoto mid ku xiran zaman iyo xilli soo wareega markaasu wuxuu yihi wa acyaadu lkufaari min alkitaabiyiina walumiyiina fi diin lislaami min jinsi waaxidin munaasabaadka gaalada ama mushrikiin ha ahaadaan ama kitaabiyiin ha ahaadaan mushrikiintu waxa weeye wax allaale iyo wixii macnaha asnaam caabuda iyo kuwa dabka caabuda kuwa macnaha aan macnaha ay mushrikiinta kuwaas oo dhan weeye ama noocaa ha ahaadaan ama kitaabiyiin ha ahaadaan yuhuud iyo nasaare eh fi diin lislaam markii la eego waa isku nooc weeye ma kala duwana oo sharcigu hadduu reebay ciidihii iyo munaasabaadkii mushrikiinta wuu reebay kuwii yuhuudi iyo nasaarada hadduu kuwii yuhuudi iyo nasaarada sharcigu reebo wuu reebay kuwii mushrikiinta iyo umiyiinta wuu reebay nb sharcigu salawatullahi wasalaamu aleyh sharcigu iyo nebigu salawatullahi wasalaamu aleyh nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyhi ciidaha inuu kala saaray oo kuwii gaaladana meesha ka saaray kuwii muslimiintana uu daayey caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay abubakar baa aabaheed baa u yimid fi saxiix bukhaari wakayrihi iyadoo maalin ciida ama udxiya la joogo iyadoo laba gabdhood oo heesaya ay la joogaan oo isu celcelinaya gabaygii ansaari ay isugu gabaday xarbu bucaad ilaa aws iyo khasraj baa dagaalami jiray gabaygii iyo waxay is yidhaahdeen iyagoo tilmaamaya oo ku gabyaya oo ku heesaya buu nebigu waxa u yimid abubakar markaasuu wuxuu yidhi ma turumbo shaytaan baa gurigii nebi maxamed aada ku samaynaysaa ka yeeraysaa caaishoy amamir amazamiri shaytaan macnaha mizmari shaytaani fi beyti rasuuli llahi oo kama qala sal slam radi allahu tacala canhu ma waxaad macnaha turumbo shaytaan miyaa gurigii nebi maxamed weliba nebi maxamed baa jooga iyo nebi maxamed oo joogaa meesha ka ka samaynaysaa caaishoy markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayhi dachumaa ya abaa bakr ina likulli qawmin ciida waina ina likulli qawmin ciida waina hada waina ciiduna hada alyowm wuxuu leeyahay nbi wuxuu yihi nebigu salawatullahi wasalam nebi abubakarow daah oo gabdhaha faraha ka qaad ummad kasta iyo qowmiyad kasta waxay leedahay ciid iyo munaasabad maantana waa maalintii ciidayada iyo munaasabaddii wey gabdhaha daah wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar markuu xadiidkaa sharxayey waxaa xadiidka laga qaadanayaa inay karaahiye tahay xitaa in la farxo ciidaha gaalada inaad xitaa ku faraxdo ooad xoogaa rayrayso waasac waasac noqoto inay xaaraam tahay oo aan la ogolayn baa laga qaadanayaa buu leeyahy iyo in la isu ekaysiiyo midna inaysan banaanayn waxay kaloo leeyihiin culimmadu markay sharxayeen xadiidkaas xadiidku wuxuu keenayaa in ciidaheenna iyo munaasabadaheenna oo dhan lagu soo ururiyo oo lagu soo xasriyo ma labada maalintaas iyo maalinta lamid ah ama maalinta ciida oo macnaha carafada iyo maalinta macnaha fitriga sidaa darteed maalin kale iyo munaasabad kale haddaan muslimiin nahay aan leenahay ma ay jirto alimaam macnaha ninka la yidhaahdo alimaam adahabi isaguna sidoo kale wuxuu tilmaamayaa ina likulli qawmin ciidan wa ina ciidana hada alyowm macnaheedu waxa weeye buu leeyahay sheikhu yuujibu ikhtisaasa kula qawmin biciidihim waxay arrinkaasi waajibinayaa ummad kasta iyo qolo walba inay khaas la tahay ciideeda iyo munaasabadeeda oo oo ayna ummad kale iyo xaala cid kale midna la wadaagi karinin sida ilaahay subxaanahu watacaala uu u yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ummadaha oo kasta iyo koox kasta iyo qolo walba waxaanu u yeelnay shareeco iyo minhaaj iyo waddo ay ku socdaan fa idaa kaana lilnasaara ciidun walilyahuudi ciidun kaanuu mukhtasiina bihi falaa yushrikuhum fiihi muslimun kama laa yushaarikuhum fii shircatihim walaa fii qiblatihim wuxuu leeyahay haddii nasaare ay ciid leedahay yuhuudina ciid leedahay ayna yihiin kuwo mid walba ay khaas u leedahay ayna isla wadaagaynin muslimna lama wadaagi karo iyaga iidahooda sida diintooda iyo qibladooda aadan ula wadaagi karinin baada ciidahooda iyo munaasabahoodana ula wadaagi karinin marka haddaad gaalada la wadaagaysaan diintooda iyo ilaahay ku gaaloobidda ay ku gaaloobeenna haddee waa inuu qofku ha ku daydo gaalada oo iidda ha la iido oo ha la damaashaado oo caruurta nacnaca iyo buskudka iyo alaabta iyo dharka iyo ha loo gado haddii aad doonaysa inaadan la wadaagin gaalnimadooda iyo alla kufrigoodana haddee arrinkan ka joogo arrinkaani gaalnimu keenayahay marka waxaa rusuustaasna ka qaadanaynaa ummad kastaa inay ciiddeeda khaas u tahay awalna waxaynu soo tilmaannay inaynu doonayno qofka muslimka la doonayo inuu u fakero inuu isagu hogaamiye yahay lagu daydo isaga la dabagalo laakiin in aad dhimato oo qalbigaagii inta dhinta aada imacatan iska noqdo gaalo daba gasho arrinkaasi waa arrin aada iyo aada khatartiisa u leh xukunka sharciga oo aynu ka qaadanayno oo qofka muslimka la doonayo inuu ogaado ciidaha gaalada muxuu yahay culamada muslimiintu iskuma diidana ka qaybgelidda munaasabaadka ciidaha gaalada laga qaybgalo inay xaaraan tahay wax culimada muslimiinta isku diidan arrinkaasi ma ay jiraan ee waxaa laga doodsan yahay qofkii gaal munaasabada ciidda gaalada kala qaybgalaa ma gaaloobayaayoo islaamnimadii ma ka baxayaa mise kabiira min alkabaa'ir buu ku dhacaya islaamnimadii ka bixi mahayo labadaasaa la isku hayaa bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen qofku muslimka ahi haddii uu gaalada ciidaheeda iyo munaasabaadkeeda la wadaago wuu ku gaaloobi islaamnimadana wuu kaga bixi ragga sidaa talmiixiyey waxaa ka mid ah oo tilmaamay macnahaasi inuu jiro sheikhulislaam ibnu taymiya oo aan hadda soo maraynay hadalkiisii oo markii uu tilmaamayey xadiid macnaha asarkii cabdullaahi ibnu camr ibnu caas uu tilmaamayey wuxuu yidhi wa hada alxadiidu aqalu axwaalihi anahu yaqtadii taxriima atashabuhi bihim man tashabaha biqowmin fahuwa minhum markuu ka hadlahayo weye xadiidka aqalu axwaalihi waa inuu yahay inuu keenay inuu macnaha uu keensanayo in la isu ekaysiiya gaaladii inay xaaraam tahay wain kaana daahiruhu yaqtadii kufra almutashabihi bihim ka qowlihi tacaala waman yatawalahu minkum fainahu minhum macnaha shiikhu uu tilmaamay wuxuu leeyahay daahirkiisu haba ahaada mid keensanaya in uu qofkii gaaloobo isu ekeysiiya gaalada macnaha shiikhu wuu tilmaamay waxaa kaloo macnaha kaga sii horeeyey casarka laftigiisa cabdullahi bn camr bn caason tilmaamaynay oo uu nabigu leeya uu leeyahay saxaabigu radi allahu tacaala canhu man banaa bibilaadi alacaajimi wasanaca nayruusahum wamahrajaanahum watashabaha bihim xataa yamuut wahuwa kadalika xushira macahum yowma alqiyaamati macnahaas markuu sharxayay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay wa ama cabdullaahi ibni camr ibni caas fasaraxa anahu man banaa bibilaadihim wasanaca nayruusahum wamahrajaanahum watashabaha bihim xataa yamuuta xushira macahum yowma alqiyaamati wa hada yaqtadii anahu jacalahu kaafira bimushaarakatii fi majmuuci hadihi lumuur wuxuu teenkeensanayaa buu leeyahay oo cabdullaahi ibni camr ibn caas uu tilmaamayaa in uu qofka sidaa ku gaalaysiiyey qofka arrimaha uu sheegay gaalada isaga ekaysiiya oo gaaladii dhulkeedii baad degan tahay maalintay ciidulmasiix u dabaaldegayan waad la dabaaldegino waad kala qaybgeli maalintay macnaha good friday waxay u yaqaanaan ay u dabaaldegi waad la gelino waad la dabaaldegino waad kala qaybgeli maalimaha ay cibaadaadkooda leeyihiin munaasabaadkooda waad kala qaybgeli munaasabaadkooda o dhan baad tegin oo waad la wadaagi sidaas adigoo ahaad ku dhimatay wuxuu leeyahay inuu arrintaa ku gaaloobahayo oo uu diinta kaga baxayo buu macnaha tilmaamayaa buu leeyahay macnaha oo saxaabigu tilmaamaya sidaasoo kale waxaa tilmaamay oo isaguna macnaha tilmaamaya alimaam abu xafs annasafi alimaam alxanafi wuxuu leeyahay isaguna sidoo kale bal ninkii weyneeye maalinta gaalada walow xabad ukunahood soo gaday aada ku weyneysidi oo maalintaas waxau doona ha ku weyneeye waa gaal ilaahay diintiisii ka baxay buu leeyahay man ahdaa fiihi baydatan ilaa mushrikin tacdiima lilyowm faqad kafara billahi tacaala waxaa kasoo guuriyey hadalka alimaam alxaafid ibn xajar baa kasoo guuriyey fi fatxi baari oo wuxuu leeyahay maalinta ciidooda iyo macnaha christmaskooda iyo ciidahooda diiniga ah ama munaasabaadkooda kale ee caadaadka dhaqanka ah qofkii xabad ukuna gaalka u hadiyeeye ama muslimba u hadiyeeye isagoo maalintaa ciiddaa ku weyneynaya ama farxadda maalintaas kusoo dhoweynaya islaamkiiyo diinta wuu ka baxayaa buu leeyahy sidaasoo kale waxaa isaguna tilmaamay oo macnaha tilmaamaya culimo fara badan baa tilmaamaysa laakiin waxayna culimmada muslimiintu isla diidanayn inay xaaraam tahay gaalada in la isu ekay macnaha in ciidahooda laga qaybgalo kabiira min alkabaa'ir marka qofka ka qaybgelayo oo arrintaas gaalada la wadaagaya waa inuu ogaado waa qof la isku haysta ma gaal baa mise waa islaam ninkii ku gaalaysiyo ku yidhaahda gaal baa tahay oo diintii kaa saara hadda adaa lafahaagi meel dhigay intii islaamnimadaadu shaki ay geli lahayd ama lagaba murmi lahaa ma gaal baa tahay ma islaam baa tahay intaanba aakhare la gaarinba adduunkiiba la isku ka qabsan lahayo ma gaal baa mise waa islaam lagu odhan lahaa arrinkaas aada iyo aada uga dadaan oo uga jir marka waan dheereeyey baan u malaynayaa waktigii waa gebagebo walaalaha waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhiga kuwii diintooda ku toosnaada oo diintooda ku dhaqma gaalada iyo makrigeeda iyo dhaqankeeda iyo kudayashadoodana ka fogaada ilahay subxana watacala ha inaga dhigo marka walaalayaal waa intaasaan kusoo gabagabeynaya kelimadii insha allahu tacaala ha laga fogaado gaalada iyo iidahooda yaan laga qeybgelin ilaahay subxaanahu watacaala caradiisa kusoo degta maalintii dhowr iyo toban goor baa qofka muslimka ahi ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka magan galaa wadadii kuwii ilaahay u carooday iyo kuwii lumay wadadooda markaad salaada tugaysa tukanayso ragcad kasta oo ama sunno ama waajiba ilaahay waxaad weydiisanaysaa subxaanahu watacaala inuu alla kugu hanuuniyo wadadii ilaahay kuwa u carooday wadadii ilaahay inuu kugu hanuuniyo wadadii macnaha toosnayd oo ah wadada macnaha aan ahayn wadadii ilaahay subxana watacaala kuwa u carooday iyo kuwii lumay ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin maalin kasta imise goor baa qofka muslimka arrinkaa soo celcelinaya nimankii aada ilaahay subxaanahu watacaala wadadoodii ilaahay inuusan kugu inuu kaa badbaadiyo oo oon ilaahay wadadooda ku marin aada ilaahay ka magangelaysa maalintii intaasoo goor inaad maanta wax licib saqiira iyo waxyaalaha uga dayato oo ilaahay caradiisu sidaa kuugu dhacdo arrinkaas waa arrin khatarteedala weeye waana arrin la doonayo qofka muslimkaa inuu aada uga digtoonaado nimankii saliibka caabudayey isku tilaabta caabudayey ee cadowgeenna ahaa ee muslimiintii meel kasta ku baabi'inaya oo ku liidahaya oo dhiiggaaga meel kasta ku gaadahaya oo muslimiinta waxaad aragteen dhibaataa ku haya inaad maanta ku dayataan oo dadka muslimiinta ay ku daydaan oo dhaqankoodii ku daydaan oo ay macnaha iidahoodii iyo damaashaadkoodii iyo farxadoodii ay kala qayb galaan waa arrin nasiib darraa weeye arrimahaas hal aada ha looga digtoonaado nooc kasta iyo sifo kasta oo maalintaas lagu weyneynayo waa xaaraam waana gaalnimo weeye qof kasta oo ka qayb qaata tacdiimka maalintaas ama christmaska ama maalmaha ciidooda iyo munaasabaadkooda noocuu dooniba ha uga qayb qaata weyneynteeda waa ku gaaloobaya arrinkaas arrinkaa waa in la iska jiro oo aada looga digtoonaado ilaahay subxaanahu watacaalana waa inaan ka cabsanno diintiisana waa inaan ku dhaqanno waana inaan noqonno dad diintooda ku dhegan iyo islaamnimadooda ee maanta ayna noqonin runtii maanta dhalinyaradii iyo da-yartii xaalkooda aada buu uxun yahay marka aada iyo aada dadka waalidiinta iyo dadka dadka mas-uulka ka aada ha u dadaalaan aadna arrinkaas hala isaga jiro insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynaya walaalkii isku xidhahyay baan mega ku wareejinaya hada wabillahi tawfiq wasala allahu wasalam cala nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala ali saxbi ajmaciin munaasabaadka noocaas oo kale ah oo ama iskuulka ilmuhu markuu dhameeyo ama markuu dhasho ama munaasabad soo garortay oo kasta oo gaalo looga dayanayo waa xaaraam mana banaano qofka muslimkaah inuu ka qayb galo iyo inuu sameeyo midna ma banaano marka arrimahaas ha la iska jiro daabidka arrintaasi waxaa weeye camal kasta iyo xaalad kasta iyo munaasabad kasta oo gaalo looga dayanayo ama gaalada shicaar iyo calaamad u ah ama dhaqan joogtaa u ah waa xaaraam qofka muslimkaah kamana qeybgeli karo mana samayn karo isagu hada wabillahi tawfiq wasala wasalamu aleyh wal saa-ilku wuxuu leeyahay nin gaala oo aan doonayo inaan ka faa'iidaysto dacwada gaadhsiiyo xilliga iiddiisa iyo munaasabadiisa ciid wanaagsan iyo happy new year iyo happy christmas iyo ma ohan karaa soo saas maaha ma ohan karaa hadiyadse ma u geyn karaa si aan usoo jiito xilliga munaasabadda iidda umana geyn kartid mana ohan kartid arrinkaa kamana qayb qaadan kartid munaasabad kale iyo xilli kale oo aan iid iyo munaasabadi jirin la sugo ama laakiinse maalintaa ayada ah inaad weyneynteeda aada kala qeyb qaadato bimacnaha waxay ka dhigan tahay adoo gaalnimadiisii kala qeyb qaatay arrinkaasi ma banaana lagamana qeyb qaadan karo ciid wanaagsanna lama odhan karo happy new yearna lama odhan karo happy christmasna lama odhan karo arrimahaasoo dhan wax kasta oo weyneyn ama qaymeyn maalinta ciidooda iyo munaasabadooda diineed kutusahaya qofka muslimka kamana qeyb qaadan karo mana uu samayn karo umana banaana siyaabo kale iyo xaalado kale iyo wadooyin kale ee aada qofka kusoo jiidan karto oo aada dacwada ku gaarsiin karta ayaa badan marka dariiqo markeedii horeba xaaraanahayd ma banaano inaad usii marto waxaa la doonayaa wasiilada hadafka aada leedahay mar waa inuu saxan yahay wasiilada aada u maraysaana waa inay saxan tahay bimacnaa hadafkaagu hadduu yahay dacwo inaad qofkan gaarsiiso dacwadaa wadadaad ku gaarsiin lahaydna waa inay banaan tahay sida aadan naag haddaad rabto inaad dacwo gaadhsiiso masalan wiilki wuxuu rabaa haweeney inuu dacwo gaadhsiiyo sida aanun ula falaka cayaari karinin oo ula khalwoon karinin oo macaasi ula samayn karinin isagoo kusoo jiidanaya wakadalika munaasabaadka iidooda kale kamana qeybgelin karo kalama qeybgelayo hadiyadna uma geynayo kumana soo dhaweynayo waa lianna waxa weeye wasiiladu macnaha haayada aada u socoto wasiiladu ma tabriirinayso oo dhaqanka yuhuudda wuxuu yahay haayada loo socdaa markay fiican tahay waddo kastoo xun baa loo sii mari laakiin islaamku waa macnaha waxa weeye arrinkaa waa ka duwan yahay shareecada islaamku waxa weeye wasi kaayaduna waa inay maxamuuda tahay oo ay bannaan tahay oo ay nabiila tahay waddada loo sii marahayo iyo jidka lagu gaarayaana waa inuu shay shareecadeena ku bannaan u yahay oon marka dhac lahayn marka asbaabo kale iyo xiliyo kale iyo waqtiyo kale iyo siyaabo kale oo aada kusoo dhaweyso dacwadana ku gaarsiiso qofkaa raadi ama laakiinse inaad shicaarka gaalnimadiisa kala qayb qaadato xaggana aad tiraahda diin baan gaarsiinayaa diintaad gaarsiinaysay adaaba diintaada sii dhaawaco sii burburinhayo lagana yaabo inay diintaada intaa ku dhaawacanto marka arrinkaasi ma banaano
waalidka cilma iskuullada lagu taxaa
bismillahi raxmaan raxiim ama iskuol ha noqoto ama meel ka baxsan ha noqoto asaalatan ma banaana xitaa culummada baneeya in riwaayaat macnaha tamhiilaadka la samayn karo haddii waxyaalihii kaloo xaaraamta ahaayoo dhan laga saaro in la samayn karo xitaa culummada qabtaa dhammaantood waxay isla ogol yihiin oo bilijmaac ah ambiyada inaan la mateli karinin lala samayn karin ruwaayad laga samayn karinin intaanba horta taa la gaarin taas horta waa xaaraam weeye taa ha la ogaado waxaa soo haray ilmaha yarka ah ee qofka muslimkaa ee ka qeybgelinaya ilmihiisii u diraya arrintaas ilmaha yarkaa inuuna gaaloobina saqiir noqdaa laga yaabaa laakiin waalidka ilmihiisa arrinkaa u diraya ee saa ku geynaya isagii ayaa ku gaaloobaya arrinkaas wakadalika waxaa sidaasoo kale la mida madaarista gaalada iyo iskuullada gaalada ee ilmaha la geynaya yaryarka ah een caqli ku filan iyo diin ku filan lahayn waxyaalaha gaalnimada ah ee shareecadii islaamka iyo diintii ka hor imaanayana laga dhaadhicinaya waalidka ilmihiisi sidaa meeshaa ku geynaya raaligana uga isagoo khiyaarkiisa ku geeyey inuu ku gaaloobayo aliim sheekh bakar cabdallah abu zayd risaaladiisa almadaaris alajnabiya ijmaacu culamaa'iha ahlilcasri buu kusoo guurinayaa wuxuuna leeyahay waa mad- mas'ala mujmaca ninka ilmihiisa meeshaasoo kala geeya oo sidaa gaalnimo loogu laqimo iyo afcaal gaalnimaa lagu baro ama uu sidaa ku sameeyo waalidkii ilmaha meesha geeyey isagaa ku gaaloobaya marka arrinkaasi ilmaha lagamana qeybgelin karo mana banaana waana xaaraam waalidkii isagoo sidaa og ilmihiisa ka qeybgeliyana isagaa ku gaaloobaya diintan uga baxaya hada wabillahi tawfiiq waxaan filayaa su-aashaas horaan uga jawaabay muxaadarada dhexdeediina waa uga jawaabay su-aalihiina waa uga jawaabay maaqa waxaad usoo celiseen dhaqan kasta oo gaalo looga dayanayo ee caado u ah ama caado diineed ha noqoto ama caado dhaqan ha noqoto lagama qeybgeli karo qofka muslimkaana uma banaano inuu sameeyo waxaan soo tilmaamay markii kelimadda bilowgeedii shaygu isagoo shareecadeenna ku bannaan haddii uu si gooni ah calaamad ugu noqdo gaaladii shay cibaado ah lagama hadlayo ee shayaalka caadada ah ee dhaqanka caadiga ahaan ka hadlaynaa shayga dhaqankeena dhaqan ahaan ku bannaan diinteenna ee mubaaxa ah haddii uu gaaladii u noqdo calaamad iyo shicaar xaaraan buu inaga noqonayaa oo looguma dayan karo mithaalkeedu waa anigii soo bixiyo culimmada ay fatwoodeen qarnigii toddobaad ama sideedaad bilow qarnigii toddobaad dhamaadkiisa ama qarnigii sideedaad bilowgiisii hore ayaa ninkii boqorka ahaa ee shaam xukumay baa wuxuu gaaladii iyo dimiyi yuhuud iyo nasaaradii muslimiinta ku hoos nooloyd kusoo rogay cimaamada cagaaran inay xirtaan cimaamadihii cagaarnaa markay xirteen oo iyaga calaamad u noqdeen culimmadu waxay fatnoodeen inay fatwoodeen inaysan banaanayn cimaamado cagaaran in la xirto oo dadka muslimiinta ayna u banaanayn cimaamad cagaaran in la xirto waa banaanayd oo shay mubaax oo dharka ka miduhu ahaa laakiin culimmadu taxriimka ay taxriimiyeen maxay ku dhiseen waxay ku dhiseen liannaha asbaxat shicaaran lilkufaar gaalay waxay u noqotay shicaar iyo calaamad sidaa darteed ama dhaqan ha ku sheegaan munaasabadan hadda aad sheegtay ama dhaqan ha ku sheegaan ama diin iyo cibaado ha ku sheegaan marba munaasabad gaalo hadday tahay lagama qeybgeli karo oo weliba caado ahee soo noqnoqoto dhaqankooda lagama qeybgeli karo lagamana macnaha lamana samayn karo qofka muslimkaana kama qeyb qaadan karo qeyb qaadankaasi noocu dooniba ha ahaadee baarak allah fiikum ma banaana in laga aqbalo gaalada hadiyaadka iyo munaasabaadkooda waxyaalaha ay u bixinayaan ee iidda ah iidda maalmaha ah oo waa shay xaaraama weeye asaalatan baa waxay culimmadu isku khilaafsan yihiin oo la isku hayaa hadiyadda xitaa munaasabad aan ku soo aadinaya wax bixinta caadiga ah ee gaalada waxay bixiyaan ma la qaadan karaa mise lama qaadan karo waxay leeyihiin culimmadu haddii gaaladu waxyaalaha ay bixinayaan ay u bixinayaan inay diintaada iyo macnaha ay ku gataan ama xasaasiyaddii islaamka ee gaalada udhexaysa ay meesha kaga saaraan oo qalbigaaga kusoo jiitaan oo ay doonayaan inaad ku jeclaato markaa xaaraan bay noqonaysaa liannaha shay aan banaanayn bay wasiilo u tahay xitaa culimmada qabto way bannaan tahay saasay leeyihin hadday wasiilo u noqoto inaad qalbiga nacaybki kaa baxo cadaawaddi kaa baxdo aada ku jeclaato qalbigaaga isu bedelo lama qaadan karo xoolaha gaaladay leeyihiin culimana mutlaqan bayba u diidan yihiin oo waxay leeyihiin nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi wuu waayna ka sugan tahay nusuus fara badan nebigu salawatullahi wasalam inuu diiday oo yihi macnaha ana laa aqbalu hadiyata mushrikin inuu aqbalayna way sugan tahay waxaa lagu kala xambaaraa marka labada xaaladood culimmada isku dayda inay jamciso laakiin midda munaasabada ciidda ay ku weyneynayaan iyada lamana qaadan karo kamana aqbali kartid kamana qaadan kartid qof kalena ma siin kartid nebiguna wuxuu leeyahy salawatullahi wasalaamu calayhi shay xaaraama qofkii sadaqaysta Xa- macnaha qofkii dembigiisii buu leeyahay oo dembi baa uga- looga qoraya marka arrinkaasi ma banaana waana shay xaaraama kamana aqbali kartid mana qaadan kartid waana in la iska ilaaliyo nimanka munaasabaadkooda waxay ku weyneynayaan oo ay ku qadarinayaan adiguna aadan noqonin shay macnaha